sabuuraddii boqol toban iyo labaad rabbiga ammaana waxaa barakaysan ninkii rabbiga ka cabsada oo aad ugu farxa amradiisa farcankiisu wuxuu ku xoog badnaan doonaa dhulka kuwa quman farcankooduna wuu barakoobi doonaa gurigiisa waxaa ku jira maal iyo taajirnimo xaqnimadiisuna weligeedba way sii waartaa kuwa quman iftiin baa gudcurka uga soo baxaa isagu waa nimco miiran oo waxaa ka buuxa raxmad waana xaq waxaa nimcaysan ninkii naxariis leh oo dadka wax amaahiya kaasu danihiisuu ku wadi doonaa caddaalad waayo isaga weligiis lama dhaqaajin doono oo kii xaq ah weligiisba waa la xasuusan doonaa isagu innaba kama cabsan doono war xun qalbiga u fadhiya oo wuxuu isku halleeyaa rabbiga qalbiga u fadhiya oo ma uu cabsan doono ilaa uu wuxuu doonayey ku arko cadaawayaashiisa wax buu kala qaybshay oo wuxuu wax siiyey kuwii baahnaa xaqnimadiisuna way sii waartaa weligeedba geeskiisana waxaa lagu sarraysiin doonaa sharaf kii shar lahu wuu arki doonaa wuuna cadhoon doonaa wuu ilka jiriqsan doonaa oo wuu dhalaali doonaa kuwa sharka leh doonistoodu way baabbi'i doontaa